kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka sahanka raadiyaha oo xilligan oo kale maalin walba marka jimcaha laga reebo aad kala socotaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya hadduu allah woodale raalli ka noqdo qodobada aan barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah filim soomaali ah oo la yidhaahdo filimka xabaalaqodaha ayaa lagu wadaa in dhowaan lagu soo bandhigo golaha murtida iyo madadaalada qaranka ee national teater warbixin ku saabsan filimkan oo kaalinta koowaad ka galay aflaanta afrika ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa ciidamada ammaanka ee jowhar waxay howlgallo ay ka sameeyeen magaaladaas ee ku soo qaqabteen ee tiradada oo looga sakishan yahay in falal amni darro ay ka maleegayeen magaalada jowhar warbixin ayaan iyana idinkaga hayaa arday baratay culumta badaha iyo hagiista maraakiibta ayaa tababar loogu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho kaas uu socday muddo ka badan hal sano haddaba waxaan idiin hayaa macluumaad ku saabsan iyo waraysi aan la yeelanay axmed waa maxamed axmed diiriye yabooh oo ah maray ku-xigeenka dekedda muqdisho waalidiinta soomaaliyeed ee ku nool dalka swiden oo dadaal ugu jira sidii ay uga hortegi lahaayeen in dhallinyaradooda ay ku biiraan kooxaha gaangiska oo yurub iyo meelo badan oo dalalka latin america khatar badan ay dhallinyaradu ku hayso in gaangiskaas ay ka mid noqdaan waxaa kaloo ka mid a qodobada aad maqlaysaan qaar ka mid a beeralayda gobolka shabeellada dhexe waxay haatan cayr waa haat aan ku celiyo meesha qaar ka mid a beeralayda gobolka shabeellada dhexe ayaa haatan ah cayr aanan waxba haysan kadib markii dalagyadii ay beerteen sannadihii hore ay xaalufiyeen ama ay dhibaato u geysteen fatahadaha webiga oo dhowr mar ku soo laalaabtay deegaanno ay shabeellada dhexe ka mid tahay waxaana haatan ay u baahan yihiin dadka gurmad iyo in laga caawiyo waxaan idiin hayaa waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga ee hirshabeelle oo arrimaha ka hadlaya qodobada iyo qodobo kale oo ka mid yihiin wasiirka cadaaladda galmudug oo sheegay in shacabka deegaanada galmudug looga baahan yahay in nidaamka cadaaladda ay ku kalsoonaadaan islamarkaana ay wax kastaa u maraan waddo sharciya qodobada iyo qodobo kale ayaa ka mid ah waxyaabaha barnaamijka ku soo qaadan doono hadduu allaha awoodda leh raalli ka noqdo xubnihii joogtadaha ee barnaamijka ayaa qayb ka ah ciyaarihii murtida maanta iyo wararkii dibadda ayaa qaybka hadduu aan laydno mar kale iyo barnaamijka sahanka raadiyaha wayahay heeskaas idinku soo maqan waxaa halkudhigiisa la yidhaahdaa howlqabad waxaa ku luqaynaya nadiifo cali kulaneh iyo axmed cumar salli waxaa midhaha iskaleh axmed siciid cali laxankana axmed salli ayaa iskaleh waxaa ay ka mid noqoto heesaha la qabtay kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo siddeetanka ama siddeetan iyo lixdii furitaan ayay u noqon doontaa barnaamijka sahanka raadiyaha ee dhegeysi wacan
hadiyo goor heega noqo bulshooy qarannimadahanoo bulshooy hadiyo goor heega noqo bulshooy howlqabadu hanuunsanow dantaadana hagarkadaa dantaadana howlqabadu hanuunsanow dantaadana iyiga geli horumarka tilmaanta hogaashiiya ku xidha horaarta dhaba dhulkaagana hoosu dhugo iyiga geli horumarka tilmaanta hogaashiiya ku xidha horaarta dhaba dhulkaagana hoosu dhugo caraabo haliila iyo hayaanguraynu nahay caraabo haliila iyo hayaanguraynu nahay heshiiskiyo hadafku waa inaan hegada marno bulshooy holku hamina caraabo haliila iyo hayaan guraynu nahay caraabo haliila iyo hayaan guraynu nahay heshiiskiyo hadafku waa inaan hegada marno bulshooy holku hamina
hadda iyo tusaalaha hadafkeena gaarnay arqodka iyo yaambada ma ku wada hagaagna hadda iyo tusaalaha hadafkeena gaarnay arqodka iyo yaambada ma ku wada hagaagna irka laacadogana au howlgaleena bulshow au howlgaleena
waanu hogalaynaa
irka laacadogana au howlgaleena bulshow au howlgaleena
waanu hogalaynaa
mahayaaminaarin aradiyo biyaha waran aqabiil ma dherigna
waana yaaminaynaa
mahayaaminaarin aradiyo biyaha waran aqabiil ma dherigna
waana yaaminaynaa
caraabo haliile iyo hayaan guraynu nahay caraabo haliile iyo hayaan guraynu nahay heshiiska iyo hadafka waa inaan hegada marno bulshayku kaamila caraabo haliile iyo hayaan guraynu nahay caraabo haliile iyo hayaan guraynu nahay heshiiska iyo hadafka waa inaan hegada marno bulshoy guulku hamina
caraabo haliila iyo hayaan guraynu nahay caraabo haliila iyo hayaan guraynu nahay heshiiskiyo hadafku waa inaan hegada marno bulshooy holku hamina
waa tahay howlqabad heeskaas halkudhigiisu yahay iyo codadkii nadiifo cali kulane iyo axmed cumar salli oo ay ku luqaynayeen miraha iyo waxaa iskale miraha eh, axmed siciid cali laxankana axmed salli ayaa iskaleh kun iyo sagaal boqol lix iyo siddeetankii ayay ka mid noqotay heesaha kusoo xorooday keedka raadiyo muqdisho furitaan ayay u ahayd barnaamijka sahanka raadiyaha oo raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya idinkaga imaanaya markana macluumaadyada barnaamijka ah ayaan sii gudagelayaa Eh, filim soomaali ah oo la yidhaahdo filimka xabaalo qodaha ayaa lagu wadaa in dhowaan lagu soo bandhigo golaha murtida iyo madadaalada qaranka ee national theatre Eh, haddaba filimkan iyo warbixinada ku saabsan oo filimkan eh, waxa uu ka mid yahay filimada kaalinta koowaad ka galay eh, aflaanta afrika warbixintiisa gorodhow ayaan gudageli doonaa ha yeeshee wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda eh, soomaaliya cusmaan dubbe ayaa sheegay in filimkan oo muhiim eh, muhiimad gaara leh eh, lagu soo bandhigi doono tobanka bishan eh, golaha murtida iyo madadaalada eh, qaranka isagoo guud ahaan bulshada soomaaliyeedna la wadaagay eh, qiimaha uu filimkan u leeyahay eh, dalka iyo dadka
ogaadin waxaan jecelahay shacabka soomaaliyeed halkan inaan kula wadaago in wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska uu soo gaadhay filinkii dunida qabsaday ee soomaaliga ahaa ee ahaa xaaskii xabaal qodaha gravedigger's wife filinkaa oo runtii noqday filimada loogu jecel yahay dunida ayaa maanta soo gaadhay waxaana laga dhigi doonaa golaha murtida iyo madadaalada masraxa qaranka national theaterka arbacada tobanka november filimkani dhowaan wuxuu ku guuleystay filimka ugu fiican africa african film festivalka ayuu ku guuleystay waxaanu ku socdaa inuu ku guuleysto oo helo abaalmarinta weyn ee caalamiga ah ee filimada ee la yidhahdo oscar waxaan runtii rabaa filinkaas oo ku bixi doona luqadda soomaaliga hoos iyo subtitlekuna uu yahay luqadda ingiriisiga in lagu baraarugsanaado laga soo qayb galo la daawado waa filim sida fariin dhaqan iyo fariin bulsho oo aada u xiiso badan dunidana laga xiiseeyey gaar ahaan yurub asia north america iyo africa filinkaasi waxa uu bixi doonaa maalinta arbacada bishan novemberna ay tahay toban waxaanu ka bixi doonaa national theaterka kasoo qaybgal wanaagsan isu imaatin wanaagsan dadweynuhuna waxaan rabaa inay dhiirigeliyaan filisameeyayaashii filinkan dunida qabsaday in laga arko soomaaliyana inuu qabsaday waxaan rajayn doonaa daawasho wanaagsan iyo filim wanaagsan iyo inuu bulow u noqdo filimo ka turjumaya dhaqankeenna hiddaheenna aqoonteenna diinteenna iyo taariikhdeenna inuu u noqdo ibafur ay qaar kalena ku xigi doonaan dadweynaha soomaaliyeed meel kastaa joogtaan waa salaamantihiin
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cismaan dube ayuu ahaa oo ka hadlaya filinka tobanka bishan la filayo in lagu soo bandhigo golaha murtida iyo madadaalada qaranka ee national theater filimka la magacbaxay xabaalo qodaha waxaa istuudiyaha igula sugan maxamed kaafi sheekh abuukar oo ah soo saaraha barnaamijka sahanka raadiyaha si aan de xoog dheeraada uga helno filimkan iyo waxa uu salka ku hayo maxmed soo dhawow bal filimkan maxay muhiimadiisu tahay waa mahadsantaha war caddeeye guuleed iyo nasro oo ah lamaane nafta isi siiyey oo aysan u hiilin waayaha adduunyadu sidoo kalena wajahaya duruufo halis ah iyo xaalad saboolnimo oo culus ayaa filinkan uu ka turjumaya nasro waxay ka xanuunsanaysaa keliyaha waxayna u baahan tahay qaliin deg deg ah oo weliba qaali ah laakiin saaxiibkeeda guuleed waa xabaalqode aanan awoodin inuu lacagtaasi bixiyo waxayna noloshiisu ku tiirsan tahay inuu qofi dhinto si uu god u qodo waa qayb ka mid a filinka tobanka bishan lagu wado in lagu soo bandhigo masraxa weyn ee tiyaatarka qaranka oo ah filimka xabaalqodaha
waayahay marka filimka sheekadaas qiimaha badan uu xambaarsan yahay maxaa is leedahay waxa uu culayskan u yeelay filimka waxaa layidhi kaalinta koowaad uu ka galay filmaanta africa waxa uu ku socda hadda in bilada oscarka la yidhahdo uu qaato oo filmaanta caalamiga ah maxaa intaasoo qiima sheekada oo intaasoo qiimaa gaarsiisa filimka maxay tahay waa mahadsantaha war caddeeyo filimkan lagu magacaabo xabaalqodaha waxaa lagu soo bandhigay meelo badan oo ka mid ah caalamka waxa uuna ku guuleystay abaalmarinta ugu sarreysa ee filimaanta africa ay ku tartamaan kadib markii kaalinta koowaad oo galay dad badan ayaa aaminsanaa fikradda ah in filim ku hadlaya luuqad la wada fahmi karo sida ingilishka oo kale uu noqon karo filimka ugu fiican sidoo kalena ay aad u adag tahay in filim lagu sameeyey luuqad aanan la wada fahmi karin sida af soomaaliga oo kale marka laga reebo waxaa loo yaqaanaa sabtaytalka ama qoraalada yaryar ee filimaanta raacsan inuusan noqon karinba ee filimka ugu fiican laakiin taasi waxaa meesha ka saaray bandhiga aflaanta africa ee lagu qabtay magaalada caasimadda u ah dalka burkina faso halkaas oo kumanaan aflaan ah oo qaaradda africa ee filim sameeyayaashooda ay kusoo bandhigeen waxaana filimka xaaska xabaalqodaha oo noqday filimka ka galay kaalinta koowaad filimkan ayaa waxaa lagu jilay wadanka jabuuti waxaana lagu matalayay qoys soomaaliyeed oo danyar ah oo aabbuhu reerka shaqadiisu tahay xabaalqode wuxuuna la noolaa wiil uu dhalay iyo weliba xaaskiisa oo keli ka xanuunsanaysa una baahan qaliin deg deg ah oo weliba lacag badan u baahan xabaalqodaha oo ku matalayay magaca guuleed ayaa rajaynayay inay dad badan dhintaan si oo lacag badan u helo kadibna xaaskiisa uu ku badbaadiyo waa wax aad u xanuun badan marka aad doonayso in naf badan ee godo si naf kale aad u badbaadiso marka waa taas fariinta ugu cajiibsan ee filimkani wax qaaliya ka dhigtay waaya maxaa laga baran karaa
ee filimkan ee, waxaa laga baran karaa in dadka mufakiriinta ee, fakira ee soomaalida aysan dabar ku noqon karin luqadooda laakiin wax soo saarkooda ay u baahan tahay si farshaxanimo iyo weliba farsamo sarraysa in lagu sameeyo si dadyowga caalamka looga gado laakiin aysan ku xirayn in qofka luuqadda ingiliishka ama luuqadda carabiga oo kale oo luuqadaha ugu waaweyn ee sida weyn adduunka looga hadlo oo kale ee waxaa aad doonaysa in adduunka aad ka gado aad ku samayso oo adduunyada maanta luuqad ma kala xirayso laakiin waxaa kala xiraya farsamo ahaan iyo waxaan sida ula jaanqaadayaan tiknolojiyadda casriga ah marka sheekada aadka u muhiimka ahayd ee filimkan sidoo kale oo xambaarsanaa war caddeeye waxaa ka mid ah in filimkan sheekada ee aadka ugu socda ay ahayd nin xabaalqodo ah oo xaalad saboolnimo ah wajahaya kadibna ee aad u jecel jeceylkiisa ee sidoo kalena doonaya inuu badbaadiyo asagoo weliba la daalaadhacaya ee masruufka iyo weliba xaaladaha kale ee noloshiisa waxaana dadka ee, filimkan daawada ay sheegeen in jacaylka dhabta ah ee meel kasta uu ka jiro ee, haddii ay tahay dad ku nool xaalad sabool ah iyo weliba dad ku nool dunida la yirahdo way hormartay ee, jacaylkuna uusan xad lahayn Ee, sidoo kale filimkan ayaa dhammaantiisba waxaa jilayay dad soomaali ah waxayna ku hadlayeen luuqadda soomaaliga marka laga reebo turjumaada yar ee qoraalka ee la kor saaro aflaanta Ee, sidoo kale filimkan ayaa waxaa la sheegay inuu ka turjumayo qiso dhab ah oo horey soomaaliya uga dhacday waxaana qisadan ay qabsatay qoyska qadar axmed oo ah maskaxda ka dambeysay inuu filimkan sameeyo sameeyo Mhm. waayahay Eh, maxamed eh, filimkan hadda tobanka bishaa lagu wadaa in lasoo bandhigo oo en, eh, tiyaatarka qaranka Eh, dadka soomaaliyeed eh, muxuu uga dhigan yahay inay filim noocaasa oo heerkaas adduunka ka gaara ay daawadaan Ee, wax weyn ayuu uga dhigan yahay war caddeeyo sababtoo ah filimkan wuxuu ka guuleystay kumanaan aflaam ah oo la dhex geeyey qaaradda afrika Ee, sidoo kalena hadda wuxuu u tartamayaa abaalmarinta ugu sarreysa ee la yidhahdo oscarka waxaana filimkan loo xushay inuu noqdo filimaanta ee laga soo xushay qaaradda afrika ee abaalmarintaas ee adduunyadoo dhan aflaanta loo qabto ee filim ee ka qaybgelaya inuu noqdo Ee, marka taas marka la fiiriyo wax weyn ayay uga dhigan tahay Ee, sidoo kale waxaa jirtay qiso cajiib ah oo qabsatay ee, ninka filimka sameeyey taas oo dhinaca kale macno badan u sameynaysa soomaalida Ee, war caddee horta qaabka filimka loo sameeyey marka la fiiriyo ee, waxaa ka muuqatay farshaxanimo aad u sarreysa iyo weliba farsamo heerkeedu sarreeyo wuxuuna la mid ahaa filimaanta adduunyada ee la sameeyo marka la fiiriyey ee, bandhiga lagu soo bandhigay ee, ee, qaaradda afrika kumanaanka filan oo ka dhex guuleystay war- waddanka burkina faso sababtoo ah dad badan ayaa daawanayay oo aanan fahmi karin luuqadda afka soomaaliga laakiin dadkaas waxaa soo jiitay farshaxanimada iyo weliba qisada filimka marka waxaa la yidhahdaa filimkan waxaa sidoo kale macno usii yeelay qaabka loo jilay iyo weliba halka la xushay oo dalka jabuuti ah oo loo ekeysiyey nolosha ka jirta soomaaliya oo aas-aaskeeda xoogaa duruuf iyo saboolnimo ay ka muuqato marka qiso cajiib ayaa qabsatay ninka la yidhaahdo qadar axmed oo ah maskaxda ugu weyn ee filimkan soo hindisay Ee, ninkan ee, asagoo yar xilligii dagaalada ee dalka ka dhacayeen ayaa qoyskiisa ay soomaaliya kala carareen waxayna u carareen dalka finland markaas wuxuu jiray lix iyo toban sano wuxuu sheegay inuu jeclaa inuu marar badan aflaan nuucaana sameeyo laakiin uu isku dayey meelaha lagu barto aflaanta ama dadka filimaanta sameeya lagu tababaro inuu galo laakiin ay ku adkaatay si toosana loogu diiday loona sheegay in uusan filin sameeya uusan ku fiicnayn ma uusan niyo jabin laakiin wuxuu isku dayey in waxa ku jiro shaashadaha adduunka uu kusoo bandhigo si dadweynuhu ay u arkaan marka ninkan waxaa leeyahay farsamadiisa cajiibka ah ee marka hore laga hor istaagay in lagu dhiirigeliyo ayaa hadda waxay keentay dad badan oo marka hore hor istaagay inay ku dhiiradaan oo ay mar kale si kalgacal leh u soo dhoweeyaan marka dhinacaas laga fiiriyo waxay macno badan u sameynaysaa dadka soomaalida ee hal abuurka oo ku jira ee doonaya hal abuurkooda inay gaarsiiyaan dunida inteeda kale oo qaarad ilaa waddan ay ka gudbiyaan
waayahay eh, maxamed kaafi sheekh abukar aad iyo aad baad umahadsan tahay oo nooga sheekeynayey eh, muhiimadda filimka eh, la yidhaahdo xabaalqodaha oo lagu wado in tobanka bisha lagu soo bandhigo golaha murtida iyo madadaalada qaranka ee national theatre iyo macluumaad macluumaadka ama xiisaha leh oo uu xambaarsan yahay filimkaas oo aan rajaynayo in dad badan oo soomaaliyeed ay ka faa'iidaysan doonaan oo filimkaas qiimihiisa adduunka ka gadmay soomaalidana uu ka gadmi doono oo aad ay u xiisayn doonaan barnaamijka saanka ayaad la socotaan oo idinkaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya arday baratay culuumta badaha iyo hagiista maraakiibta ayaa loo soo gebagabeeyey tababar u socday muddo ka badan hal sano haddaba si aan wax badan uga ogaano waxaan waraysannay maxamed axmed diiriye yabo oo ah mareeya ku-xigeenka dekedda magaalada muqdisho bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aadaad u mahadsantihiin t v-ga iyo raadiyaha muqdisho jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waad mahadsan tihiin tababarkan wuxuu ahaa tababar hal sano socday oo dhalinyaro soomaaliyeed ay kasoo qalin jabiday jaamacadaha soomaaliya dalka gudihiisa ku yaala iyo kuwa dalka dabaddiisa wax kusoo bartaba tababar aan siinaynay oo weliba ay siinayeen kabtanada maraakiibta haga oo maraakiibta soo xira dhallinyaradana waxay baratay shuruucda badaha ayay soo barteen iyo maaragtay cilmiga badaha marka waxay annaga noogu yimaadeen inaan gacan qabanno oo maadaama ay wax soo barteen in tababar la siiyo oo shaqadii ay soo barteen ay ku shaqeeyaan marka muddo hal sana ayuu tababarkaasi socday maantay ayuu maaragtay usoo gebangaboobay oo maamulka dekeduhu ay shahaadooyin caddaynaya inay tababar noocaasi ay qaateen dhalinyaradaa soomaaliyeed jaamacadaha dalka iyo dibadda intaba ku yaalla kasoo qalin jebiyey oo baranayay shuruucda iyo maraakiibta sida weliba loo hago maraakiibta loo soo xiro iyo markii maraakiibta loo soo xiro shuruucda maaragtay ku waajibaysa inta badan tababarkaas waxyaalahaas ku saabsanaa maantaana usoo gebagabaynay halkaas inuuna socdo
waa gartay tiradooda marka intee ahayd
wallahi dhowr iyo toban ay ahaayeen dhalinyaradu labaiyo toban ayay ahaayeen ardada maaragtay tababarkaas la siiyey kuwo kaloo badanna hadda waxaan rabnaaba inaan ayagana qabanno oo sidaas oo kale fursad noocaas oo kalea la siiyo horay fursadahan uma jiri jirin laakiin annaga hadda intii aan meesha joognaan waxaan ku talagalnaa maadaama kabtanadii muddada dheer shaqaynaya ay hadda sii duqoobayaan in la helo dhalinyaro soomaaliyeed aqoon-yahana oo maaragtay shaqooyinkaas qaban kara marka ayagiiaana tababarkaas bixinayay oo aan maaragta maamulka dekedda maadaama aan nahay aan nidhi waa inaad dartiin dhalinyaradan soomaaliyeed wixii intaas aa ku shaqaynaydeen oo si hadhow maaragtay ay sajaab u gelin maaragtay shaqada dekeddu fursadda kale oo oo aan siinay oo labaadna waxay tahay inay ayagu hadda ma aana shaqaalaysiin oo de hadda shaqaale ma maba qaadan karno maana qaadan laakiin inay ku jiraan maaragtay siifiyadooda iyo dukumentiyadooda inaan hayno oo ay yihiin dadka koowaad oo waxelaya markii loo baahdo shaqooyinkaas oo kale in la qabto fursaddaasna waa siinay tababarkaasna waa waa waa qaateen oo iyadana maantay ay soo gabangabeen
waa tahay marka inta hawsha tababarka ay socotay maray waxay ahayd markii si loo fiiriyaa wakti aada u badan intaa marka ma cilmiga badaha iyo qaababka loola socdo dhanka iyo maraakiibta miyay baranayeen oo wakhtigaa lagu wada bixiyey mise waxaa jiray shaqooyin kaloo intaa ka baxsan oo tababarkana iyana qayb ka ahaa
wallahi dee inta badan dadkaanu de shaqo kaleba meesha uma isa imaan maraakiibta ayay sida loo soo xiro oo isgaarsiinta iyo loogula xiriiray baranayeen waxay kaloo baranayeen markii maraakiibta lasoo xiro qaabka loo soo xiraayo waxay kaloo baranayeen maraakiibtaas markii lasoo xiro shaqaalaha saaran iyo maaragtay badeecooyinka saaran sida maaragtay loo dejinayo shaqaalahaas sida la yeelayo migrationku si uula dhaqmaayo marka waxaasoo dhan ay baranayeen wax ku saabsan inta badan waxay baranayeen maraakiibtaas iyo sida maaragta loo soo xiraayo iyo markay badda kusoo dhex jiraan sida loola xiriirayo iyo sida hadhow markii uu furanayo maaragta loo hagaayo inta badan waxay baranayeen maraakiibtaas iyo shuruucda loola dhaqmaayo iyo sida maaragtay ay u shaqeeyaan iyo qaabka maaragtay markay dekeda kusoo xeranayaan loogu adeego oo dadka dee soomaaliyeed oo kabtanada iyo maamulka iyo qolo walba mas-uuliyada ka saarana mas-uuliyadaas qolo walbaa sida ay u qaadanaydo iyo qaabka maaragtay mas-uuliyadaas ay u fuulaydo ayay tababarkaas inta badan uu ku saabsanaa la siinayo waa tahay maadaama hadda tababarkii uu usoo dhammaaday tiimkii muddada hawshaasi ama tababarkaasi qaadanayay hadda muxuu maamulka dekedda iyo wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha baddaba ay u qorsheeyeen si dhalintaasi ay u helaan fursado kuwii hore ka ballaaran oo ay dowladdu siisay
wallahi de waxay u qorsheeyeen annaga shahaadooyinkan aan siinay maanta waxay caddaynayaan meel kasta oo maaragta dhallinyaradan ay tagto waa dareemi kartaa oo hadda dekado oo oo shaqaynaya waxay ka jiraan xataa dalka gobollada xataa ka jira meeshaan dekadii weyneed oo magaalada muqdisho oo ummadda soomaaliyeed oo dhan u adeegayda ku taalla dhallinyaradaas shahaadooyinka la siiyey waxay caddaynayaan dee markii laga reebo dee muddada dheer rag mastaraha ku jiray shaqooyinkii ay muddada dheer soo haayeen oo ahaa dee inay cilmi bartaan oo intaas maaragta subax kasta ay u kala hayeen oo daliya dabad intaba ay wax kusoo barteen markii laga reebo inay awood u leeyihiin inay maanta hagaan maraakiibta soo xiranayda inay yaqaaniin qaabka loo soo xiraayo markii lasoo xiro maaragta sida loola dhaqmaayo badeecada saaran iyo dadka saaran intaba markay furanayaan qaabka maaragta ay u furanayaan iyo sida loo hagaayo shuruucdaas nuucaasa inay barteen iyo cilmi kale oo ku saabsan laftirkiisu badda iyo maaragtay xilliyada ay kacsan tahay iyo sida la yeelayo iyo waxaasoo dhan ku saabsan marka dhalinyaradaas fursadaas in maaragtay gobolladana ay shaqo ka heli karaan halkaana ay ka heli karaan mar kastana annaga dee haddii maamul cusub u yimaado iyo annagu haddaan joogno intaba in dhallinyaradaas warbixintooda dhammaystiran inay taallo wasaaraddana inay taallo maamulka iyo maaraynta dekeda muqdishona inay yaaliin qoladaana xataa oo oo dekeda hadda laftirkeedu qayb ka mida gacanta ku haydo alb albayrak xataa waxaan kala hadalnay haddii la rabo maaragtay shaqaale loo baahan yaho in la qaato loo baahan yahay in fursada koowaad ama jaaniska koowaad dadkaas ay leeyihiin marka wax badanoo dee waxaa jira ay uga duwan yihiin dadka kale ay uga duwan yihiin dhalinyaradan hadda maanta tababarka loosoo loo soo gabagabay waa tahay maaraya ugu dambeyn marka adoo ka faa'iidaysanaya fursaddan guud ee warbaahinta qaranka uu ku siiyey maxaad kula dardaarmaysaa dhallinyarada kale iyaguna jecel fursadaha sidan oo kale ah iyagana inay ka faa'iidaystaan jaamacadaha cilmiga badaha iyo maraakiibta kasoo barta iyagana fursado sidan oo kale haddii aad siinaysaan wax baaqo arrinka ku aadan haddii uu jiro iyo fursad guud oo aad kula hadlayso qaybaha kala gedisan ee ganacsatada iyo mujtamaca soomaaliyeed ee kaa dhagaysanaya warbaahintan qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
waxaan kula talinayaa maantay markii oo tababarka la xiraayay dad waaweyn oo khubaraha ka hadlayay oo kabtanadaas ay ka mid yihiin oo muddo aada u dheer ka shaqaynayay hawshaan ka shaqaynayo ku dhex jiro nimankii tababarka nimankan soo siiyey maaragtay rag ka mid a markii ay hadlaayeen dabcan dadka soomaaliyeedna waa dhegaysan doonaan dhalinyarada laftirkeedana waa dhegaysanayeen inay waxaa laysku sheegay cilmiga badaha barashadiisa nuuc walba uu yahay in dadka soomaaliyeed aada iyo aad ay ugu yar tahay inay bartaan markii loo fiiriyo dee jaamacadaha gudaha ku yaala markii loo fiiriyo raqbada ama rabitaanka dadka soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed oo waxbaranayda ay u hayaan labadaba waxaa la sheegay maaragtay inaysan wax badan oo ahmiyada aysan siin barashadaas cilmigaas barashadiisa oo baahsan oo aada iyo aada u weyn oo qiimihiisa maanta maaragtay dadka khubarada oo yaqaano muddada ka shaqaynayay ay uga sheekeeyeen dhalinyaradaas marka dee waxaan aniga kula talinayaa jaamacadaha soomaaliyeed oo faraha badan oo dalka gudihiisa ama gobolada ha noqdeen ama caasimada ha noqdeen ka furan in la abuuro jawi wanaagsan oo maaragtay fakultiyadaas ardada lagu soomaaliyeed wax lagu bari karo oo lagu dhiirageli karo cilmigaas inay bartaan annaga qiimo gooniyahay ka maamul ahaan noo laheed in aan dhalinyaro noocaasa la kulanno waxaana dareemayna maadaama hadda annaga dekedii aan joog baahida noocaasa dadka soomaaliyeed waxa ka maqan iyo sida ay maaragtay ugu baahan yihiin marka waxaan kula dardaarmayaa dadka soomaaliyeed ama waalidiinta ha noqdeen ama ardadaba ha noqdeen oo i dhagaysanaya cilmigaas inuu yahay cilmi aada iyo aada u ballaaran oo baaxad weyn oo weliba qiimo badan oo qofkii bartaa maaragtay uu maaragtay ka qaalisan yahay qof kasta beerahoo kalea kamid a waxaa kamid a cilmiga badahoo kale kuryadahaas oo kale waxaad moodaa in maaragtay aada iyo aada aysa dadka u fahamsanayn marka waxaan ku dhiiragelinayaa waalidiinta iyo ardada soomaaliyeed in ay aada iyo aada xoogga u saaraan barashada kuliyadahaas oo kale jaamacadaha laftirkoodana maaragtay ay sahlaan oo fududeeyaan ardada maaragtay cilmigaas oo kale baranayo lagu dhiirageliyo mararka qaarkood xataa maaragtay lacagaha iyo waxa laga qaadayo xataa haddii maaragtay la kaalmay karo dadka aan waxba haysan la kaalmay karo la kaalmeeyo annagana ka maamul ahaan waa aniga hadda kuu sheegayo ku idhi fursad annagu aan bilownay oo furantay ahayd fursadaanu waana weli doonaa hadda waxaan ka fekerayna hataa in la sameeyaba meel dhan oo lagu tababaro dadka noocaasa ardada soomaaliyeed ama diradda wax kusoo barteen ama gudaha wax kusoo barteen oo sida dhalinyarada fursad loo siiyo o kale aan fursad u siino qofku meel kastuu aadi karaa dabaduu ka shaqaysan karaa guduhu ka shaqaysan karaa laakiin waxaa muhiima qofkii inuu yaqaano wuxuu ku shaqaysan lahaa marka dardaarankaygu wuxuu yahay cilmigaas quruxda badan oo dadka soomaaliyeedna ay ka fiirsan doonaan khubaradii maantay tababarkaas bixday oo meesha ka hadlayday sida maaragtay uu qiimo le qiimo weyn yahay oo u ballaaran yahay inay ardadooda iyo ilmahooda ay baraan jaamacaduhuna ay fududeeyaan annaguna de ka maamul ahaan intaan meesha joogno iyo annagoo kaashanayna wasaaradeenna iyo dawladeenna intaba waxaan rajaynaynaa inaan fursadaas kor usii qaadno o aan aan u abuurno dadka soomaaliyeed oo wax soo barana
qaroor kala dhiibshay biixiyaha isa saaran gararaha kala sooce sanqaroor kala dhiibshay naftanaan sasabaayo sumalhaad yeelinaayo naftanaan sasabaayo sumalhaad yeelinaayo sulekhaa yaragaagu nafta wausan irsiiso saddex way ku qadaaya sulekhaayaragaagu nafta wausan irsiiso saddex bay ku qadaaya satirkii ku abuuraa qoorta aad saami moodo cabbaadyaha ku sargooyayo sidrigaagii laabta satirkii ku abuuraa qoorta aad saami moodo cabbaadyaha ku sargooyayo sidrigaagii laabta timahaagan ku seexdee kolka aadoo cusaydho saararaha ka dhegaaye timahaagan ku seexdee kolka aadoo cusaydho saararaha ka dhegaaye sabarka ga tegayaan samaysko dalla yaabe sabarka ga tegayaan samaysko dalla yaabe sulaqaayaragaagu nafta wou samaysiiso saddex bay ku qadaaya sulaqaayaragaagu nafta wou samaysiiso saddex bay ku qadaaya xagaagu satirkii ku abuuraa salugulaha indhahaaga saldhigooda qorsheeyo saaxarkii ka daboole satirkii ku abuuraa salugulaha indhahaaga saldhigooda qorsheeyo saaxarkii ka daboole baalashooda ku saabshee sunnayaalku hadheeyo hareeraha kaaga seera baalashooda ku saabshee sunnayaalku hadheeye hareeraha kaaga seera ibaga rag ku siiyon cidna ku la salqaybine rakusiyon cidna ku la salqaybine sulaqaaya ragaagu nafta wou sabirtiiso saddex bay ku qadaaye sulaqaaya ragaagu nafta wou samirsiiso saddex bay ku qadaaye saray baan aadahayle sancad wey jacaylku surad aan la dhigayne derya weeye ku saaran saray baan aadahayle sancad wey jacaylku surad aan la dhigayne derya weeye ku saaran sodhahalbowla hagooya seebtu guudsuud weeye nin kasta idaonta sodhahalbowla hagooya seebtu guudsuud weeye nin kasta idaonta awada uga soomay semaalo waa horseede awada uga soomay semaalo maa horseede
waayahay maxamed nuur griig codkiisii ee heeska hal ku dhegaysu yahay suleeqa waa erayadii maxamed ibraahim hadraawi waxaa la qabtay eh, siddeed-iyo tobankii bishii sagaalaad kun iyo sagaal boqol sagaal iyo lixdankii oo heesaha keedka raadiyo muqdisho ku soo xarooday ayay ka mid tahay weli waxaad la socotaan barnaamijka sahanka raadiyaha raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imaanayaa meel kastoo aad joogtaan barqa wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay macluumaadka eh, macluumaadyada kale ee barnaamijka ayaan sii ambaqaadi doonaaye Eh, waalidiinta soomaaliyeed ee ku nool dalka sweden ayaa wada dadaallo eh, ay ku doonayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen in dhallinyaradoodu ay ku biiraan kooxaha gangistriska ama kooxaha gangiska ah oo yurub iyo dalal badan oo latin america ah eh, dhibaato badan dhallinyaradoodu ay ku hayso warbixin arrintaas la xiriirta waxaa soo diray saabir cilmi yuusuf gobolka orbro waa magaalo ay ku badan yihiin bulshada soomaaliyeed ee deggan waddankan sweden orbro waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu amniga wanaagsan waddanka sweden islamarkaana aysan ka dhicin falalka kooxaha gaangistarka ah ay dhexdooda isku geystaan waa kan abukar saciid cali oo bulshada soomaaliyeed u taqaano abukar jaajuumow kana mid ah fanaaniinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada orbro oo nooga warbixiyey xaaladda guud ee magaalada urburu iyo sida soomaalida ay ugu nool yihiin magaaladan horta magacayga waa awkar jaajuumo awkar siid cali aad iyo aad aad ii garanaysiin madaxweynta soomaaliyeed meel kastoo ay joogto dalka iyo dibaddiisa saabir sidaad i weydiisay horta magaaladan horta waa magaalo aan ku dhaqannahay alxamdulilah nimca ilaahay qof walba ilaahay meeluu ku sadaa anagana ilaahay intuu horta bariiska nagu siyaa ilaahay mana moogo waa cunnaa waa cabnaa waa jiifanaa wax waa baranaa dadkoo waa shaqeeyaan anago anoo kale macnaa shaqo sugaan iska ahay macnaa ma shaqeeyi kartaa leedha ilaa yoo iyo yaakha baratid waxaan ku faraxsanahay maanta dalkii sweden waxaan ma- u mahadgaar ugu celinaa xukuumaddoo dhan macnaa siday ii soo dhaweysay ama aynoo soo dhaweysayba sharciyayna siisay waxbarashayna siisay cunayna siisay caafimaadayna siisay guriyayna siisay maanta waxa aan ka sheegto horta waa dembi aan u soo laabta magaaladan oroburu waa ku dhegan eh, waa ku degannahay hadday naqleed dhanka booliiska ee dhanka migrationka ee forshiknikaasoo kale een, eh, maxaa la sheeg arbeedkoo kale kamuunkoo kale waana ogaadaan waxbay noo qabtaan ururada soomaaliyeed oo inta ka tirsanoo kale een, iigana waxay noo qabtaan adiga wax dhib ma qabna anaga ay ninba horta badda meeshiiska galaas horta ka dabaalahaa horta ani badda magaalayaal kale horta badood ma geli marmaraan tagaa laakiin baddaanaan ku qabayso aan orburu webigaan weynaa ii daadooyo kan markiin ka waran abniga boqolkii boqol waaye Ah, boqolkii boqol booliiska si fiican uu u shaqeeya kamuunka booliiska culimaa diinkeen iyo booliiskata waa isfahansan yihiin macnaa magaalada waa iska waa iska ogtahay meel cayuur caruur hadday joogaan waa iska dhib badan tahay hataa ma ku degdegaan odayaashay weydiyaayaan waxay leeyihin eh, caruurtan ee guryaalka ha lagu haayo saqdheh ay wareegaan ha laga reebo hataa masaajiyaalka ay yimaadiin hataa waxay leeyihin bal caruurta wax u sheega magaalada een say say ilmaha gaangis u naqanin aad iyo aad waa isku xirannahay culamaa u diinka indheer garadkeena ee maxay ahayd ii sheeg dhalinyarta aad iyo aad aan isugu xirannahay maasha allah hooyo soomaaliyeed waaba farxaaba waxaan isdhaha bakaaraha ma oo oorburuu soo guurti macnaha waa arkay saliid macsaraha baa cungnaa bunaan cungnaa galeeyan gataa aan hadda markii hadda kaamirada igdabis galeey gadashaala u socdaa cambuulaan cungnaa ma haddaasna ilaaha iskale hooyooyinkeena soomaaliyeed oo noo abuuray ee ganacsi ilaa dubayay tagaan dalka hooya hataa tagaan waxay soo qaadaan ee muxuu ahay ii sheegay raashiina sida galeydoo kale ee misgadoo kale ee digirtoo kale saliidda macsaradoo kale ee dumarkan waxyaabaha isku qurxiyaan ilaa hindiya loogu keenaa iyo dubay ma laga tagi kara xila abuixaawa waxawaaye mar kasta xuska waa ku jira marka anaga waa ka dhex qaraawanaa hooya ruqyo ugaas waxay ka mid tahay soomaalida ganacsiga ku leh bartamaha magaalada urburu waxayna ka waramaysaa sidii soomaalida ugu ganacsadaan magaaladan urburu waxaa la dhahaa aniga ruqyo ruqyo ogaas cabdibuurtaa la dhahaa magaalaan deganaa waa sweden uruburu baan ka deganahay waxaan deganahay kow iyo toban sano anigu waxaan ku bilaabay markaan wadanka imayo sababtaa waan jeclahay inaan wax gado markaba gurigaan ka bilaabay waqti baan geliyey insha allah ilahay wuxuu ii suurtageliyay inaan dukaan furto alxamdulilah haddana aad baan ugu faraxsanay inaan dukaankayga meeshaan rabay gaarsiiyey iyo bismiskayga waxa waaye wax kasta horta caqabad bay leeyihiin alxamdulilah laakiin caqabada aniga saa waaweyn kuma soo samay sababtoo ah waxaan kusoo samaystay guriga online baan kusoo iibiyey haddana weli onlinekii baan ku wadaa alxamdulilah marka maadaama mar haddada qof meel keliya ku kala kunsada laakiin dee caalam oo dhan waxaaga ku baahisay oo aad online ku iibiso alxamdulilah waxaa noo fududeeyey oo caqabadaha naga adyareeyey online ah inta dadkan noo soo gashiya inta online inta onlineka naga badan koroni baan weliba furnay 2000 eh, shugigii baanu furnay laba- labadii kun iyo labaatankii waqtigii u xumaa baanu furnay albaabadu xirnaayeen albaabkoo noo xiran baan online ku iibin jirnay meel kastaan afrikahina waanu gaarsiinay inaan online ugu dirno alaabtayada alxamdulilah halkaasaan markaa ku foosnay oo insha allaan rajaynaya inaan wax caqabada igala kulmin ee bismiskan ka furtay uruburu
ayaa ummadda soomaaliyeed qaab suugaaneed ugu cabiray siday u wanaagsan tahay midnimada meel kasta ay soomaali joogto midkii kala saar laho midkii kala sooc wado midkii kala saar laho midkii kala sooc wado midkii si xun u fakaro aday taladii ku segto sidaad ma odaysay mahe war hooy soomaaliya soomaali baali
waa tahay warbixintaas waryahayaga saabir cilmi yuusuf eh, codkii jaajuum oo u dambeeyey intaas aanu kaga gudubno waxaad kala socoteen barnaamijka sahanka raadiyaha raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imaanayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka galmudug cabdi maxamed fiidow ayaa sheegay in shacabka deegaanada galmudug looga baahan yahay in nidaamka cadaaladda ay ku kalsoonaadaan islamarkaana ay wax kasta ay u maraan waddo sharciya
bismillaah awalan waxaa maxad iska leh ilaahay subxaana wa tacaalana way kulansiiyey maantay waxaa kaloo maxad iska leh bahda s n t v t v-ga qaranka aniga waxaa lay magacaabay ka wasaarad ahaan laba jeer ayaan ku soo laabtay shaqada xafiiska mar waa marka koowaad waxay ahayd afar iyo tobankii oktoobar afar iyo tobankii oktoobar laba kun iyo siddeed iyo tobankii xilligaas oo madaxweyne aan ka ahay statekan aan dowlad goboleedkan galmudug mudane axmed ducaale geelle xige xaaf muddada ayada ah runtii ma jirin wax lagu tilmaami karo garsoor saxa oo ka shaqeeya dowlad goboleedka galmudug annagu awalan markii xafiiska lay magacaabo waxaan sameeyey waxaan sameynay ka wasaarad ahaan inaan asmenti samayno u kuurgalno dadka deegaanka galmudug ilaa heer tuulo ilaa heer degmo ilaa heer gobol marka asismentigii iyo kormeerkii soo dhammaynay oo aan ogaano baahida garsoor ee loo baahan yahay waxaan samaynay meelo aan maxkamad ahaan jirin maxkamadaan u samaynay meelo maxkamadoodu ay liiteenna waan waan tayeynoo tababaro iyo dad aqoon la ayaan geynay sidii ayaan ku shaqayn jirnay innagoo markaa samaynayna inaan aqoontooda aqoontooda aqoontooda kordhino iyo shaqadoodaba sida in kooban ay noo dhisan tahay maxkamad noogu sida noo shaqeeyaan waxaa dhammaaday muddadii madaxweyne xaaf uu shaqada hayay mar kale ayaa la doorasha ka dhacday dowlad goboleedka galmudug waxaana ku guulaystay doorashada kusoo baxay mudane axmed cabdi kaariye qorqor oo ah madaxweyneha hadda jooga wakhtigan mar kale ayaan xafiiska ku soo noqday oo ah markii labaad oo soo magacaabay mudane axmed cabdi kaariye qorqor isla wasaaraddan bishii abriil laba kun iyo labaatankii soo noqoshada dambe ee labaada xafiiska aan ku soo laabtay waxaan sii dardar gelinay garsoorkii iyo cadaaladdii galmudug ka jira waxaan isug waxaan dhisnay maxkamad heer maxkamad heer degmo ah oo tayeysan heer gobol reer cafaan iyo mid sare waxaan imtixaana ka qaaday oon isugu yeernay oon xayeysinay boosishinno ah garsoore garsooreyaashaas waxaa imtixaan u fadhiista ilaa arday lixdamiye gaaraya degmo kasta oo kamida annagoo markaa raadinay garsooreyaasha degmo kasta oo ka mida galmudugna waxay heshay garsoor dad aqoon leh tayo leh dhalinyaro firfircoon active ah waxbarashada soo dhammaystay master iyo bachelar ba isugu jirin intii ugu maarka sarreysay ugu maarka sarreysay oo ugu dhibcaha badneed ayaan qaadanay iyagaan hadda shaqeeya wax walbana waa caadi ilaa heer degmo ayaan noogu shaqeeyaan haa way helaan waxaa ugu doona midkaan aan dhex joogna ad ujeedo oo maanta loo fadhiyo oo wacyiga aqooneed ee shaqaalaha maxkamadaha galmudug iyo inta la shaqaysaba sabagaraysaba kor loogu qaaday wacyigooda aqooneed oo loo fadhiyo dhowr bilood markii la joogana mar sidaanoo kale ayaan tababaro la arsiinaa annagoo la kaashanayna hay-adaha ay ugu horreysa iyo n d b iyo wasaaradda cadaaladda ee heer federaal iyo tan dowlad goboleedkaba marka tababaro way helaan aqoontooda way fiican tahay dad jaamacada ka soo baxayn inta badan markooda markii horeba waxaan ka qabnaa maadaama waddankeenu aan shalayba soddon sano ka hor sidaan ka liidanay tadawarna aan samaynay oo horumar aan samaynay oo xataa guud ahaan dalkuba uu heer fiican ay marayso dowladnimadiisu dee garsoorkuna waa xubin muhiima dowladnimadaas kobcaysa uu qayb ka yahay waxaan rajo ka qabnaa inuu ilaa heer tuulo aan gaarsiino on sii daadejino garsoorka si qof kasta oo galmudug ku abtirsada uu helo cadaalad waafiya oo ku qanco hiigsiga aan leenahay waxaa waaye inaan inaan cadaaladda gaarsiino meel walba oo galmudug kasisan inaan degmo walba ayado isku filaato xagga cadaaladda iyo garsoorkaba iyo aqoonta ay dadka ka shaqeeya u leeyihin mujtamaca loo adeegayna ay ku qancaan adeega loo hayo oo marka ay degmad degmo walba ay uxeeda adu isku filaato kiisaska heer degma ka weyna markaa heer gobol amar afaan la soo aadaysa mooyo laakiin baahi heer degma aysa degmo kale aysa maciinsan oo ay isku filaato iyadu hiiska noocaasaan leenahay biidni illahi kariim way jiraan waxaana kow ka ah tusaale xabsiyada galmudug xabsiyadu way ku yar yihiin xabsi caalamiya oo weyn oo hadda farta lagu hayo farta laga qaado gebagabo mara oo ku yaala magaalada gaalkacyo qaybta galmudug oo istandar ayaa jira oo lacag badan ku baxday oo runtii baahiyo badan laga dabari doona laakiin dee baahidu intaa keliya ma ahane degmo walba waxay rabtaa xabsi ay ku qancaan adeega loo hayo oo marka ay degmo degmo walba ay uxeeda adu isku filaato kiisaska heer degma ka weyna markaa heer gobol amar afaan la soo aadaysa mooyo laakiin baahi heer degma aysa degmo kale aysa maciinsan oo ay isku filaato iyadu hiiska noocaasaan leenahay biidni illahi kariim way jiraan waxaana kow ka ah tusaale xabsiyada galmudug xabsiyadu way ku yar yihiin xabsi caalamiya oo weyn oo hadda farta lagu hayo farta laga qaado gebagabo mara oo ku yaala magaalada gaalkacyo qaybta galmudug oo istandar ayaa jira oo lacag badan ku baxday oo runtii baahiyo badan laga dabari doona laakiin dee baahidu intaa keliya ma ahane degmo walba waxay rabtaa xabsi waayo kiisaska iyo dunuubta kala weyn oo kala duwan oo la heer degmo iyo heer gobol iyo heer heer state ah marka xabsiyadaas weli loogu suurgeliy aan degmo walba ka furno ama gobol walba ka furno wax ka dhisno waana dhaqaa waana duruuf dhaqaalo jirta awdeed waxaan ku baaqi lahaa adduunku maalin keliya maaha laakiin baahida marba way taagantahay aniguna karaankeenna inta karaankeenna baahida ku mashquulsannaha inaan la tacaabno marka waxaan ku baaqaynaa hay-adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahaynba inay naga saacidaan duruufahaas nagu gadaaman oo aan tay u dambaysa sheegay ay kamid tahay xabsi la-aantu ay kamid tahay in maaragtay xabsi noola dhiso nagala saacido si maaragtay dadka bulshada kuwooda dunu kuwooda khaladaadka gala aan ugu saxno xabsigu ciqaab maaha laakiin waa sixitaan waxbarasho in uga helaan marka hay-adaha dawliga iyo kuwa aan dawlayn dawladda federaalka intaba waxaan garabqaashan uga baahnaa inay baahiyaha iyo duruufaha nagu xiran ay naga gacan siiyaan haddan aad ila hadlayso waraysi ka qaadayso waxaan u fidhinaa waa shanta sano ee soo socota cadaaladda galmudug u baahantaa nooc ay tahay in id la isdhaafsado aqoon la isdhaafsado si aan u helno si aan u helno cadaalad waafiya ama aan u ogaano baahida cadaaladda ee reer galmudug u baahan yihin marka way jiraan
weli waxaad la socotaan barnaamijkaas hanka raadiyaha ah iminka saacadda waxay soo dul istaagtay koob iyo tobankii barqanimo oo gowa waana xilligaan idiin soo gudbin jirnay warkii oo kooban waxaa la diyaaraa waryahayga ayaan aadan ciise mahadsanid mustafa war caddeeye dhegeystayaal kusoo dhawaada warka saacadda ee raadiyo muqdisho heshiis ku saabsan hanaanka saami qaybsiga waxsoo saarka dalka oo la ansixiyey guddiga wasaaradaha u xil saaran kasoo tala bixinta iyo isla go-aaminta arrimaha kheyraadka ayaa si wadajir ah u ansixiyey heshiiska ku saabsan hanaanka saami qaybsiga waxsoo saarka dalka wasiirka badaroolka iyo macdinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudan cabdirashiid maxamed axmed ayaa tallaabo muhiim ah ku tilmaamay heshiiskan waa talo muhiim ah oo heshiisku kaalin ka ciyaaraya dadaalada aan ka samaynayno ugana faa'iideynayno kheyraadka si aan ugu faa'iideyno ugu faa'iidana qarankeena ayuu yiri wasiirka badaroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed soomaaliya ayaa hadda isku diyaarinaysa inay ka faa'iidaysato kheyraadkeeda dabiiciga ah oo noocyada kala duwan leh waxayna dowladda federaalk ku howlgalan tahay inay aqoon ahaan iyo xirfad ahaanba la fahmo loona diyaar garoobo qaabka loo soo saarayo kheyraadka dalka banaanbaxyo ka socda jigjigaya adisababa waxaa maanta banaanbaxyo waaweyn looga soo horjeeda kooxda t b l f ay ka socdaan magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida iyo magaalada adisababa ee caasimada etoobiya dadweyne fawr badan oo qaarkood wata sawirka ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa isugu soo baxay magaalada adisababa kuwaasoo taageero u muujiyay xukuumadda abiy axmed dhinaca kale dadka ku banaanbaxaya magaalada jigjiga ayaa dhawa dhankooda kasoo horjeesta kooxda t b l f iyagoo ku dhawaaqaya erayo ay ku taageersan yihiin ciidamada federaalk etoobiya ee dagaalka kula jira kooxda t b l f shacabka janaale oo loogu baaqay inay ka qayb qaataan dagaalka lagu xirogtirayo argagixisada al-shabaab taliyo ku-xigeenka ururka afartan iyo sideedaad guutada afariyo tobanka oktoobar ee xoogga dalka soomaaliya laba xidigle cali mahdi cabdi ayaa shacabka janaale kula dardaarmay inay kaalintooda ka qaataan dagaalka lagu xirogtirayo argagixisada al-shabaab wuxuuna si qoto dheer bulshada janaale ula hadla muhiimada ay leedahay ka qaybgalka sugidda amniga iyo deegaanka dalka looga xiribtirayo argagixisada al-shabaab sidoo kale laba xidigle cali mahdi cabdi ayaa shacabka deegaanka janaale golaha shabeellada hoose ku ammaanay sidai ciidamada xooga ugala shaqeeyeen kasoo horjeedka dhagartab ay bulshada ay u ciidamo iyo u malayganayaan al-shabaab ciidamada xooga dalka ayaa xaqiijiya amniga deegaankaasi oo hadda ka xagan falalka guracan iyo nabaddiidka waxayna dadka ku hoos nool yihiin xararka nabadda iyo dowladnimada argixisada al-shabaab ayaa dhaqan xumada ay u geysanayaan shacabka ku waayay kalsoonida shacabka taasi oo keentay in xiriirka shacabka iyo argixisada uu xumaado ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha ciraaq oo ka badbaaday iskuday dil ra-iisul wasaaraha waddanka ciraaq mustafa alkariim ayaa sheegay in isagoon waxba dhibaato ah soo gaarin uu ka badbaaday weerar looga soo horjeeda lagu qaaday gurigiisa oo ku yaala magaalada baqdaad ee caasimada wadankaasi saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in hoyga ra-iisul wasaaraha uu ku yaala qadka cagaaran loo yaqaano laguna soo horjeedo diyaarad laguna diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn oo daroonika ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa arrintaas oo loo maleeyey inay tahay isku day lagu qaarin jirabay warar ay baahiyeen warbaahinta ayaa goor hore lagu sheegay in master alkariimi loo qaaday isbitaal fariin uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu ku baaqay in laisdejiyo cid walba oo isxakamaysa isagoo lagu eedeeyey dalka ciraaq saraakiisha ayaa sheegay in lix qof oo ka tirsan ciidamada ilaalada ee ra-iisul wasaaraha lagu dhaawacay weerarkaasi ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi oo lagu qaaday goobta uu ka tirsan magaalada caasimadda ah uu ku leeyahay dhismooyinka badan ee dowladda iyo fariisimaha shisheeye guud ahaan warkii saacadda aad kala socoteen raadiyo muqdisho dhegeystayaal waan igintaas
siday tahay naftaydiyo lama socotid hawla sannada halii hayste siday tahay naftaydiyo lama socotid hawla sannada halii hayste sasabiyo wax sheegayo samir waan ka quusto waa inaan salgaadhe sasabiyo wax sheegayo samir waan ka quusto waa inaan salgaadhe ad nasiib ku dhaafiyo salaan guud hay joogteene ad nasiib ku dhaafiyo salaan guud hay joogteene sideetay imaado dhan intaad soo dhowaatee ad nasiib ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee ad nasiib ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee sideetay imaado dhan intaad soo dhowaatee sabab kale hamadine sabab kale hamadine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo sahayli fadhiiste sudiga cadceediyo sol iyo abaarba sahayli fadhiiste adna way sagsaagto subaxadaani saragniyo adna way sagsaagto subaxadaani saragniyo saacadana ku ime ima kala sokayside adna way sagsaagto subaxadaani saragniyo adna way sagsaagto subaxadaani saragniyo saacadan aku ime ima kala sokayside sabab kale hamudine sabab kale hamudine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahadii goyse sabab kale hamudine sabab kale hamudine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahadii goyse midabkaaga sagalkee sayba roobad moodiyo sanqaroorka kugu yaal midabkaaga sagalkee sayba roobad moodiyo sanqaroorka kugu yaal suradaada oo qudha ma siisteen adduunyada hadda isinnaate suradaada oo qudha ma siisteen adduunyada hadda isinnaate adna sidigirmaanba tacdo ku yaalo adna sidigirmaanbaad sacdo ku yaalo seera ku maasho ina soori weyde adna sidigirmaanbaad sallanka aad fuushay sare kuma dhigayo sallanka aad fuushay sare kuma dhigayo samaniyo xumaataba isa seegi mayne sabab kale hamoodine
sabab kale heeskaas halkudhigiisu yahay iyo codkii hibe maxamed nuur hibe gudoon waa hibe gudoon erayadii maxamed cali kaari allah u naxariistee laxankii cabdikariin eh, faarax jiir intaas aanu kaga gudubno waxa ay ka mid ahayd heesaha dhextaalka u ah barnaamijka sahanka raadiyaha oo aad kala socotaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waayahay eh, macluumaadyada kale ee barnaamijka ayaan sii ambaqaadi doonaa dhegeystayaal qaar ka mid a beeraleyda gobolka shabeellada dhexe ayaa haatan ah eh, badankood ceyr aanan waxba haysan kadib markii eh, dalagyadii ay beerteen ay horay uga eh, dhibaateeyeen eh, fatahaadaha webiga oo dhowr mar kusoo lalaabtay eh, deegaano shabeellada dhexe ee ka mid a waxaana haatan ay u baahan yihiin dadkaas gurmad haddaba si aan wax badan uga ogaano waxaan la xiriirnay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga ee hirshabeelle ee cabdisalaan cabdullaahi
meeshii waxaa ka dhacay roobab oo badan ayaa daay marka dadkiina waa dad iska barakacyaala maadaama marka roobabkii ay dhaafeen micnaha xadkii dadkiina waxay micnaha fatahaad ayay ku noqotay oo gurihii qaadna fatahaadna u ahaanna uma ahan oo laakiin daadadkiia macnaha waxay kusoo rogmayeen gurihii kusoo rogmaday marka taylada marka taas ayaa sababaysa insha allah hadduu ilaa yidhahdana maalin horeeto waxa- ee, maalin labaad ka hor ayaa waxaan tegay magaala la yidhaahdo, ee, casuud hirshabelle jowhar Ee, waan la hadlay Ee, inta ku shaqada leh ee hay-adaha ku shaqada leh sida i b b s ka ee barakacdasha arrimahooda macnaha u xil saaran ee, ama ha noqdo ngo ha noqdo eh, caalami ha noqdaano ee, si cod dheer leh ayaan kula hadlay aniga oo fiirinaya dadka masaakiinta ah ee howlgoodii ay ugu yimideen ugu yimideen oo cabasho ay soo muujiyeen marka arrinkaas waa ina si degdeg wax loogu qabto baaq dheer ayaan ku diray ee, cid allaale ciddi ay kusayso i d b s ay kusaysana ee, waan u sheegay waxaan idhi cid allaale ciddii hawshayda sidaas wuxuu uga soo bixi weyso la xisaabtan la xisaabtamaya mana kashi shaqayn doonta hirshabelle qofka isu dayo inuu wax ka dhex sameeyo ama musuq maasuq aan u dareenno halka uu wax ka soo qaatay ayaan la xisaabtamaynaa isagana nidaam dawladaan marsiinaynaa waana la xisaabtamaynaa dawladana waa gartay marka arrintan iyada ah inaad qayladhaan aad ka muujisaan go-aankaasna aad soo saartaan maxaa idinku sabood aragteen
waxaa loogu sababaa roobab daay darteed because eh, roobkii markii uu dao dhulkii hore biyo baxa ee uga baxday maadaama roobka markuu dao marka dhulkiina uusan qallayn uusan ahayn oo biyo hore uga dhalgay haddii markii roobkii uu daa marka biyihii dee dhulka korkiisa ay sabaynayaan daadad bay isu bedeleen dadkiina gurihii ugu rogmadeen dadka ay ay barakacyaashii marka u cabteen u qaylinayaan Eh, dadkii ku shaqada lahaa i d b s kaasina ay ka gaabiyaan hawshii marka eh, inaguna waajibkeena ka gudanaynaa haddii ilaa yidhahdo ka maamul ahaan ka hay-ad ahaan eh, wax allaale wixii karankeena oo aan kari karno insha allah haddii ilaa yidhahdo culeyskeenaa saaraynaa fikirkeenaa saaraynaa harbiriksi oo jaanise oo aan ku siinayno eh, dadka ku shaqada leh ma jiri doonto insha allah haddii ilaa yidhahdo waa gartay guddoomiye marka laga tago xagga iyo hay-adaha ilaa iyo hadda hay-adaada oo qaabilsan xagga iyo barakacayaasha iyo qaxootiga ma jirtaa wax kaloo dowra oo ay ciyaartay ama maamulkii haddii ay noqon lahayd si dadkan iyagu dhibaataysan oo hadal un aanan wax u tarayn wax ka qabasho wax u tartaahi loo sameeyo
Eh, aniga hadda madaxdii ugu salakiisuwala ayaa ii yirti qaabka ugu sahlan oo hadda aan wax looga qaban karo sawirkiialadhajeedo maadaama geographic maxaa kusoo laabatay insha allah haddii la idhaahdo arso as possible sida oo ugu dhaqsiyaha badan leh haddii ay berri noqon lahayd ama saadaba midkood ay noqon lahayd inaan waxyaabaha agabka sida marakaneecada tendooyinkii inaan sida ugu dhaqsiyaha badan leh haddii aan berri la gaarsiinin saadaba waa la gaarsiinayaa insha allah haddii la idhaahdo dhibaatooyinkaas degmada ka dhacay iyo hareeraheeda jowhar marka laga hadlaayo ilaa iyo hadda qoysaska ay waxyeeleeyeen hay-adaada qaxootiga ma ma diiwaangelisay intire intee leeg ayay waxyeelaysay
diiwaangelinta sida saxda ah oo hadda tiro cayiman oo miiska saaran oo lasoo gudbin karo micnaha ma jirto laakiin wuxuu leeyahay xisaab ahaan ina micnaha dadkii la xisaabiyaan wax micnaha ma soo kordhinayso waxaa soo kordhinaya micnaha step ina la qaado tallaabta ina la qaado oo ficil la sameeya unbaa muhiima hadba markaa aad gacanta wixii aad ku hayso oo aad meeshii aad u taagan tahay oo aad qofkii aad kaasan karto ayaa muhiima kaasaan micnaha culeyskaa saarayna camda inaan micnaha aan tallaab aan qaadno aan micnaha tiro aan sugin intaasi wax noqdeen intaasaa wax noqdeen muhiimadda waxaa ka muhiimsan in micnaha qofkii sidii loo badbaadin karo oo first id loogu samayn karo inaan ugu samayno waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda dadka ay u baahan yihiin maxaa ka mid a ama ma hoyba ma noloshiiba waxay u baahan yihiin maxaad nagala wadaagi kartaa waxaa ku daran maadaama qofkii maxamkii uu deganaa ay biyo daawada ay kusimadan gurigii ayuu ka soo baxay aasaa guriga banaankiisii macnaha qofkii uu ku oganaya dhibaatada meesha ugu jirta waxay tahay kaneeco qofkiina haddii uusan haysanin markaxeeco uusan haysanin uusan haysanin waxyaabihii roobkii markaa soo da-ayana uu ka gala uusan haysanin waa dareemi kartaa xasan inta la ay leedahay oo banaan uu jifo marka go-a qofka uu hugsanayo roobna kama celinayo kaneecana kama celinayso barnaamijka marka ugu weyn caqabada ugu weyn waxay tahay qof maamaha adiga waxaa ayaa waxaa dhaiso awaraas dhacdeen maad manaha guri qofka hoy uu ka hoydo oo baalaha uu ka galo dukaan uu ka helo roobka uu ku abkarto jineecadaas ugu badbaadi karo hoos qofkii markuu banaanka jiro cuduraa imaanaya cudurka imaan kara wuxuu yahay in dadkii aad malaria ay ay haddana ay ay ay loo soo wada dhacaan hadda wax malaria bay ka difaacayo waa ilan waa qof banaan jifo oo baylaha marka inuu helaa intaas waa tallaabta ugu horreysa waa inuu intaas inuu helaa wax la cuno ilaahay baa hay laakiin hooyda iyo wixii kaneecada uu kaga gamba lahaa waa inuu helaa taasaan anaga hadda as soon as possible jawaab bixinaba hadduu layidhahdo waa tahay guddoomiye angool waa tahay guddoomiye angool adoo mahadsan dhowaan waxaa warbaahinta la hadlay een, guddoomiyaha baarlamaanka een, dowlad goboleedka hirshabelle een, injineer luqmaan waxyaabaha uu ka hadlay waxaa qaybkaa sidii dadka gurmad deg dega loogu gaarsiin lahaa waxaana uu si gaara ula hadlay hay-adaha ka howlgala dowlad goboleedka hirshabelle gaar ahaan jowhar iyo ganacsatada wax haysta ilaa iyo hadda arrintaa guddoomiyaha uu ka hadlay wax ka soo jawaabay ma jiraan
daaqa aniga waxay daraad baan daaqa diray maantana kusugaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka injineer luqmaan ayaa maanta aa ku daray sababaha hor ku darayna waxay tahay hadalkaygu ayuu sii cuslaynayaa madaxweynahana uu yahay marka teleefonaduna micnaha ma yaro bis micnaha hadda hadduu la yidhahdo dad baan wixii saarnay oo ku how dadkaas saarana micnaha ka warsuganaya inaan ka horumaro ma rabo sida ay u kala horeeyaan sida ugu gaarsiinaa oo kale anina waa soo baxay oo madaxdii ugu horeysay madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka maadaama ay joogaan maxamed hadda ku imid haddana ayadaan la joogaa insha allah hadduu leeyahay anaga iyo wasaaradda gargaarka iskaashanayno ayaa arrintaasi jawaab degdega ayaan ka bixinaynaa insha allah waa tahay ugu dambeyn guddoomiye cabdisalaan maxaad uga faa'iidaysanaysaa fursaddan guud ee warbaahinta qaranka uu ku siiyey
waxaan uga faa'iidaysanayaa qof kasta oo islaama ee maanta wax heli karee wax haayo waxaa dhibaataysan waa hooyo soomaaliya waa caruur oo kuwaada oo kaleeta ah qof kasto waxaan aan dhihi lahaa liajli illah ilaahay dartii maanta haddii aad laba had doolar haddaad haysato hal adigu isticmaal ma inaad sadaqayso si biri waddada ay kuugu furto insha allah hadduu la yidhahdo cid allaale ciddii wax ka geysan karto waxaan ka codsanaynaa inaysan lagu fiirsan kabaabul ahaan inaysan lagu fiirsan in dadkaas dad walaalo ah oo islaama soomaali ah maanta dhibaato ay halkaas ay ku haysato in qof walba wax allaale wuxuu ka tari karo inuu ka taro
waa tahay intaasaan uga gudubno gudoomiyaha hay-adda qaxootiga hirshabeelle cabdisalaan cabdulaahi oo cabdirasaaq sheekh keey uga waramayey e, saameynta e, beeraleyda gobolka shabeellada dhexe ay ku yeesheen e, fatahaadihii webiga shabeelle oo dhowr mar kusoo lalaabtay deegaanada e, e, webiga uu maro oo shabeellada dhexe ay ka mid tahay saameynna ay ku yeelatay beeraleydaasi oo xaalado badan ay la soo darseen oo dhinaca ee dalagyadii ay beerteen maadaama ay ka baaba-een waxaad la socotaan barnaamijka sahanka raadiyaha raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imaanayaa markana waxaa la soo gaaray xilligaan xubnaha barnaamijka gudagelaynay waxaan ugu horeeya xubinta wararka dibadda aan uga hadlaynay waxaa la diyaara oo soo diyaariyey waryahayga aadin diyeshe mahadsaned mustafa qodobada ugu waaweyn ee wararka dibadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq oo ka badbaaday iskuday dil isagoo ku sugnaa xarunta madaxtooyada ee magaalada bakhdaad ilaa iyo sagaashan iyo sagaal ruux ayaa ku geeriyooday qarax la sheegay inuu ka dhashay laba gaadiid oo isku dhacay midkoodna uu ahaa baabuurta qaada shidaalka iyo weliba dowladda dalka yeman oo la sheegay inay ku guuldaraysatay inay ka hortagto kooxaha xuutiyiinta ee ka dagaalama gobolka maarib ee waddankaasi ciraaq balse aan ugu horreyn ku bilownay ra-isul wasaaraha dalka ciraaq ayaa ka badbaaday iskuday oo la doonayay in lagu qaarijiyo ra-isul wasaaraha waddankaasi mustafa alkariimi ayaa waxa uu ka badbaaday iskuday dil oo la doonayay in lagu qaarijiyo iyadoo loo adeegsaday weerarka lagu qaaday diyaaradaha droniska oo lagu soo xiray waxyaabaha qarxa kaasoo lala bartilmaameysaday hoyg uu ka degan yahay magaalada bakhdaad ee caasimadda waddanka ciraaq alkadiimi ayaa la sheegay in uu ka baxsaday halkaasi isagoo wax dhaawac uu soo gaarin balse saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in lix xubnood oo ka mid a ilaaladiisa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi ka dhacay qasriga madaxtooyada ee magaalada bakhdaad xaddan maanta ah waan fiicanahay wax dhibaato ay soo gaartay ma jirto ayuu ra-isul wasaaraha hadalkiisa sii raaciyey kadib markii weerarkaas uu dhacay intaa kadib ayaa waxaa ra-isul wasaaraha uu ka soo muuqday telefishinka dalkaasi isagoo sheegay in weerarkaas uu ahaa mid fulinimo ah oo la doonayay in isaga lagu qarijiyo balse uu ka badbaaday subaxnimadii hore ee saakay ayaa la sheegay in magaalada bakhdaad ee caasimadda waddanka ciraaq ay ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayeen dadka u dhashay waddankaasi oo si aadan u dhaliilsan dowladda uu ra-isul wasaaraha ka yahay masar mustafa alkariimi kooxahaasi ayaa la sheegay in ay yimaadeen agagaarka xarunta baarlamaanka ee waddankaasi oo ay sheegeen in loo baahan yahay in dalka uu yimaado isbeddel ku saabsan dhinaca dhaqaalaha dowladda ciraaq ayaa waxa ay muddo dheer la daalaadhacaysa dhaqaale xumo soo wajahday iyadoo dadka ay ka cabanayaan inaysan jirin shaqooyin toosa oo ay helaan dadka islamarkaana uu jiro sicir barar ka taagan weli dalka ciraaq ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi xaddan maanta ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada bakhdaad ee caasimadda dalka ciraaqa war qoraal oo ka soo baxay milatariga dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen ama lagu sheegay in laga hortegay weerarka la doonayey in lagu qaarijiyo ra-isul wasaaraha waddanka ciraaq ilaa iyo sagaashan iyo sagaal ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen shil ka dhacay magaalada freetown ee caasimadda dalka siralion shilkaasi ayaa waxa uu sababay dhimashada ilaa iyo sagaashan iyo sagaal ruux iyadoo tiro kaleetana ay dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda waxaana arrintaas ay ka dambeysay kadib markay isku dhaceen laba gaadiida oo midkood uu ahaa booyad qaada shidaalka oo maraysay magaalada freetown ee caasimadda waddanka siralion qaraxaasi oo dhowaan dhacay ayaa la sheegay inuu ka dhacay bannaanka magaaladaasi gaar ahaan dhinaca bari sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ee dalkaasi waxaana la sheegay in tirada dhamashada ay hadda gaartay ilaa iyo sagaashan iyo sagaal ruux halka dad kaleeto oo gaaraya ama ka badan boqol ruuxna lagu daweynayo cisbitaallada ku yaala magaalada freetown sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi amara jabaya oo la hadlayey wakaaladda wararka ee royters dadka dhibanayaasha ah ayaa la sheegay in qaarkood si xoogan ay u gubteen iyadoo dhakhaatiirta ay sheegeen in ay la tacaalayaan sidii dadkaasi loo badbaadin lahaa dadka qaarkood dhaawacyadooda waa kuwa aad u liitaa waxaana qabsaday holaca iyo weliba qaraxa halkaas ka dhashay sidaas waxaa yidhi mid ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaal ku yaala magaalada braytown weli waxaa soconaya baaritaan ku aadan wixii ka dambeeyey shilka halkaas ka dhacay iyo weliba sababta keentay in shilka uu ka dhaco halkaas markaan uu sababo khasaaro baaxadiisa intaasi la eg tahay ugu dambaynna dowladda waddanka yeman ayaa waxa ay ku guuldaraysatay inay ka hortagaan kooxaha xuutiyiinta ah ee weerarka ku haya gobolka maarib ee waddankaasi ciidamada dowladda yeman ayaa la sheegay in aysan wax badan ayaa la sheegay inaysan wax badan ka qaban kooxaha xuutiyiinta ah ee weli dhibaatada ku haya waddankaasi gaar ahaan gobolka maarib oo halka ugu daran ay ka socdaan dagaalada u dhexeeya mucaaradka iyo weliba ciidamada dowladda kooxaha xuutiyiinta ayaa la xaqiijiyey in jimcihii lasoo dhaafay ay weeraro ka fuliyeen koonfurta gobolka maarib halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda wararku ayaa waxaa intaa sheegayaan ama ku darayaan in ciidamada dowladda ay taageero ka helayaan ciidamada isbahaysiga carbeed ee uu horkacayo dowladda boqortooyada sacuudiga weeraradii ugu dambeeyey halkaas ka dhacay ayaa la sheegay in kooxaha xuutiyiinta ah aan horumar laga samayn dagaalkooda islamarkaana dhibaato loogu geystay ciidamada dowladda wasiirka difaaca ee dalkaasi ayaa waxa uu dhinaca kala sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dalalka isbaysiga carbeed ay weeraro ku qaadeen oo ay bartilmaameysadeen goobo ay ku sugnaayeen kooxaha xuutiyiinta islamarkaana laga burburiyey aga military oo u yaalla qaybo ka mid ah gobolka maarib ee waddankaasi yeman galbeedka dalkaasi ayaa waxaa weli ka soconaya dagaalka xoogan ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo weliba kuwa fallaagada ee layihahda xuutiyiinta iyadoo weerarkii ugu dambeeyana uu ka dhacay degmada zerwah oo ka tirsan gobolka maarib bishii februari ee sanadkan ayaa waxaa dib u bilowday dagaalka ay kooxaha xutiyiinta ku qaadeen gobolka hodanka kuwa dhinaca siriidda eliyada maarib ee ku yaalla waddankaasi qaramada midoobay iyo qaar ka mid ah waddamada reer galbeedka ayaa waxa ay walaac xogan ka muujiyeen xaaladda ka taagan gudaha waddanka yeman oo lagu tilmaamay inay ka jirto macluur daran oo saameyn ku yeelatay malaayiin ruux oo ku nool dalkaasi waddanka yeman ayaa waxaa dagaal uu ka soconayaa muddo toddoba sannadooda taasoo sababtay inay ku geeriyoodaan kumanaan ruux oo shacab ah halka kuwa kaleetana ay ka carareen guryahooda intaas dhegaystayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii aan kaga hadlaynay wararka ugu dambeeyey ee arrimaha dibadda markaana waxaan jecelahay in aan dib idinkugu celiyo qaybaha ka halay barnaamijka sahanka raadiyaha iyo weliba mustaf warcadey aad baad umahadsan tahay aadan aadan diyeshe iyo wararkii dibadda markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta murtida maanta ee sahanka raadiga
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii murtida maanta barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halkudhageedu yahay ninkuu digay kuma dilin murtidan waxaan ka eegi doonaa macnayow ka badan ayaanu ka eegi doonaa marka hore waxaan sheegi doonaa macnaha guud ee murtida iyo sida qof walba marka uu maqlo ay la tahay ama murtiduba ay tahay marka labaad waxaan soo qaadan doonaa sheeko ku habboon oo dhaqanka iyo hiddaha aan uga soo xulo markaa iyada ku habboon oo sii furfuraysa oo markaa murtidaa noo sii bidhaaminaysa intaa kadib waxaan ku soo gebagabayn doonaa inaan ka sheego macnaha labaad ee murtida oo ah ujeeddada iyo dulucda aan u soo qaadanay murtida iyo waxa ay habboon in loo cuskado iyo siday tahay in loo loo loo adeegsado marka iyada oo kale lasoo qaato marka markaan eego oon murtida dib ugu noqdo waxay leedahay nin kuu digay kuma dilin qofku hadduu kuu digo digniinka waxaa la yidhaahdaa inuu qofku inta aanay waxa uu doonayo adigu inuu kugu falo uu doonayo ka hor inuu si kaftana ama dhab ah ama cara ah ama fariin ah ama foolka fool ah uu kuugu sheego inuusan raalli kaa ahayn waxa aad samaynayso iyo waxa isaga aad ka aaminsan tahay iyo sida aad u dhaqmaysana uu aad iyo aad uga soo horjeedo kadibna weliba uu kuu raaciyo haddii aad iska dayn weydo waxaa ama arrinta dhibaatada aad ku hayso ama waxyaabaha aad ka samaynayso oo qofkaa ku saabsan aad iska dayn weydo ood ka hari weydo in balaaya kaa raaci doonto marka waa digniin wey digniintu waa taa wey waxaas haddaad dayn weydo waxa kaa raaco raaca waad arki doontaa haddaad arrintaa ka noqon weydo waxa kugu dhaco waad la yaabi doontaa yacni waa digniin marka sidaa darteed ba waxaa loo leeyahay qofku hadduu kuu digo kumuu dilin laba marba markaa macnihii way noqonaysaayoo qofku hadduu kuu digo kuma dilin laba macnoba way noqonaysaa labadaa macno waxaa weeyaan markuu kuu digay kumuu dilinee hadal buu kuu hadduu kuu aamusaa ka darnaan lahayd oo wuu hadlay oo wuu hadlay midda kalena waxaa weeyaan qofku hadduu kuu digo waxa weeyaan waad ka taba waad ka gaashaaman kartaa oo si dagan si dagan kuuma dilin waxaa weeyaan wa- wa- wa- warkiisa waad haysaayo waxa wuxuu ku siiyey fursad aad kaga gaashaaman karto oo labada gaashaan waxaa weeyaan ama inaad wixii uu aad isku diidaraydeen aad isku dilayseen inaad iska dayso ama waxaa weeyaan midda kale aad kaga gaashaaman karto inaad dagaalkiisaba u diyaargarowdo marka sidaa darteed ba waxaa la yidhaha qofku hadduu kuu digo qof kuu digay kuma dilin marna waad ka gaashaaman kartaa marna waad iska dayin kartaa ayuu kuu digay ama ma ahe eh waxa weeyaan waad ka taxadari kartaa ama ka dhuumaba ka carar meesha maxaa yeelay wuu kuu digay qofkii wuu kuu digay laakiin qofka hadduu kuu aamuso ayaa kasii daran marka waxa weeyaan sheebe murtidani qof kuu digay kuma dilintu waxa weeyaan waxay lahayd markaa sheekay lahayd waxa la yidhi beri baa ninkii la oran jiray wiilwaal garaad xirsi garaad faarax ninkii la oran jiray ee wiilwaal ku magac dheeraa ayaa waxa la yidhi wuxuu u yimid wadaaddo meel iska fadhiya oo kitaabadoodii daalacanaya geed harhkii oo mas'alooyin diimeed isku xiranaya oo isu furaya oo fiqi iyo arrimo kaloo diinta la xiriira ka sheekaysanaya ayuu arkay uu u yimid isagoo fara saaran markaasuu wadaadadii ayuu la hadloo wuxuu ku yidhi wadaadayahow ilaahay mooye cid kale oo laga cabsadaa ma jirtaa su-aashaasuu weydiiyey ilaahay mooye cid kale oo laga cabsadaa ma jirtaa buu ku yidhi markaasay wadaadadii intay ashahaateen oo waxa weeyaan oy aad iyo aad wejigoodu u beddelmay oo ay u arkeen ninkan la yidhaahda wiilwaal inuu dembi weyn oo jariimo ah galay ayay waxay ku yidhaahdeen garaad annagu cilmiga sidaan ku hayno ilaahay mooye cid kale oo laga baqo ma jirto cid kale oo laga baqo ma jirto ilaahay unbaa baqdinta iskale isaga unbaa laga baqaa cid kale oo uumanoo laga baqo ma jirto markaasuu markaa intuu aamusay baa la yidhi ninkii la odhan jiray wiilwaal ayuu wuxuu ku yidhi mas'aladaa mar kalena soo baara in ilaahay mooye cid kale oo laga baqo ay jirto mar kale soo baara maalin heblana aynu isugu nimaadno geedka halkaa ah ee madasha ah aynu barqadii isugu nimaadno wuuna ka tegay wadaadadii iyagoo halkii fadhiya wadaadadii baa markuu ka tegay yaa waxaa weeyaan iyagii dhexdoodii yaa isku noqdoo hadalkiioo oo yidhi waa dembaabay garaadku waxaa weeyaan wuxuu wax walba wadaba maantana ma halkaasuu yuu- yuu marayaa oo ma hadalkaasuu yidhi wallaahi bilaahi dhibaato waxaa weeye ilaahay oo ka dhaafa mooye dembi weyn buu wa- garaadku galay sidaasay markaa isku samirsiiyeen oo wadaadadii maalintaa ku kala tageen wiilwaal markuu baxayba wuxuu siiyey wuxuu sameeyey diyaargarow iyo waxa weeyaan wadaadadii inuu cashar u dhigo ayuu doonayaa su-aashiisa isagu wuxuu ka wadaa inuu cashar u dhigo geedkii uu ku ballamiyey ayaa wuxuu wuxuu agtiisa ka dhisay baa la yidhi aqal soomaali deg deg ah oo geedka meesha la fariisto ee ee wajahadiisa ka jeeda ayuu ka dhisay baa la yidhi wuxuu ku soo xareeyey baa la yidhi ilaa dhowr wan oo waaweyn oo ahmina ilaa shan ah ayuu ku soo xareeyey baa la yidhi meesha marka maalintii ballantu ahayd ayay wadaadadiina intay isu wada qaylo dirsadeen nin kastooo mas'alada diinta ku fiicnaa iyo nin kasta oo su-aalaha iyo dooda iyo ku wanaagsanaa ayay intay isu wada yeedheen bay barqadiiba geedkii isku shubeen oo halkii wada fadhiistan iyagoo kitaabadoodii sita markay xoogaa barqadii tahayna oy meeshii sugayaan wiilwaal ayaa xoogaa kadibba isagii faraskii sii wataa ayaa u yimid baa la yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi su-aashii jawaab ma u haysaanoo ilaahay mooye cid kale oo laga baqaa ma jirtaa markaasay waxay ku yidhaahdeen annagu cilmiga yagii dib baan ugu noqonno si walba wax u baadhno ilaahay unbaa laga cabsadaa marka cid kale oo laga baqaa ma jirto markaasuu laba nin oo seefo wadata oo feere waaweyn oo isaga la socday ayuu qabta yidhi haddaba wadaadadii midka kuwii ugu sokeeyuu qabtay mid waa la qaaday aqalkii soomaaliga ee dhisnaa baa la geeyey afkaa laga duubay wan baa la soo qalay wan baa la qalay isagii meeshii baa lagu xiray haddana xoogay kadib wiilwaal iyo labadii nin baa soo noqday wadaadadiioo meesha fadhiyo seefiyo dhiig ka da-ayo qaylana ay ka yeertay meeshii ee aqalkii markii hore haddana wuxuu yidhi qabo soo qabta mid kale mid kale wadaad kale haddana la qabtay gadaal baa la geeyey sidiiba haddana qub iyo qacdaa ka yeertay aqalkii dhexdiisa ilaa waa wax wax lagu tusoo lagu baqdingelinaya haddana wan kalaa lasoo qaba lasoo qalo meeshii wadaadkiina isagana afkaa laga duubo meel baa lagu xiday haddana wiilwaal wuu soo noqday qabtuu yidhi haddana mid kale wadaadka saddexaad markii lala tegey aqalkii la geeyo qub iyo qacda iyo qaylada iyo alla iga qabtayda ay badatay ilaa qof kalaa dhahaya iga qabtayda ayay wadaadadii ooda jebiyeen baa layidhi oo ay ka carareen meeshii kutubtoodii iyo alaabtoodii markay ka carareen ay baxsadeen ayuu markaa yidhi ee geedkii uu kusoo noqdo u yimi wax aan geedkii qofba aan joogin oo kaba un daadsan yihiin iyo kutubtii oo qaar geeda u siro qaarna ay meesha kaga tageen ayuu markii dambe isugu yeero oo yidhi soo noqda way soo noqdeen way fadhiisteen kadibna saddexdii meesha ay laga kaxeeyo nool baa loo soo celiyey wuxuu ku yidhi waxaad ogaataa wadaadow ilaahayna waa laga cabsadaa aadmigiisana waa laga baqaa labada baqdin baan isku mid ahayn ma ogiye ilaahayna waa laga cabsadaa aadmigiisana waa laga baqaa cadow baa jira marka sidaa darteed waxaad samaysaan buu yidhi maanta laga bilaabo yaan la arkin buu yidhi wadaad hub la-aana oo kitaabka keliya iska wata yaan la arkin maxaa yeelay waxa weeyaan dalku cadowguu leeyahy marka marka cadowgaa dalka in laga difaaca la doonayo waxaa loo baahan yahay in dadkoo dhami uu ka qayb galo ayaa loo baahan yahy marka sidaa darteed ogaada sidaad aniguba hadda iiga baqdeen eed in lidinlaayo aad uga baqdeen oo waa idinkagu qaylilaya wargaraad hana layn wargaraad hana laynta aad lahaydeen waxa weeyaan sidaad uga baqayseen baa dadka kalena looga baqaayo uu dhibaato keeni karaa marka ilaahay ka cabsada aadmigiisana waa laga baqaaye hub u samaysta buu yidhi kadibna wanankii meesha la keenay ayuu intuu qalay oo sadqeeyey oo halkii lagu kariyey ayaa casuumad weyn meesha culimadii loogu sameeyey oo halkii maalintaa martiqaad loogu sameeyey marka markii dambe uu la dardaarmay wuxuu yidhi culimmadu diintana haysta oo ilaahay ka cabsada dalkoodana waa inay wax taraan buu ku yidhi dardaarankaa weyn ayuu markaa jeediyey marka sheekada halkaa markay ku dhan tahay annaga marka waxaanu kala soo dhexbaxaynaa waxaa weeyaan ninkuu digay kuma dilin waad aragtaa wadaadadii iyo wiilwaal yacni siduu ugu digay oo marka hore su-aashu ugu bilaabo oo yidhi ilaahay mooye qof laga cabsadaayo kale ma jirtaa yacni waxaa weeyaan waan dagaalamaynaa annagii idinka marka meesha ujeeddadan marka ka leenahay waxaa weeyaan meeshan ay ugu muhiimsanan usoo qaadanay waxa weeye qof kasta oo xirfad kale leh ama wadaad waxwacdiya ha ahaado ama dhakhtar waxdaweeye ha ahaado ama macallin iskuul waxbara ha ahaado ama injineer wax dhisa ha ahaado qof kasta oo xirfad kasta leh waxaa loo baahan yahay inuu gacanta kalena xirfad kale ku leeyahay uu dadkiisa iyo dadkiisa dalkiisa wax ugu qabto oo shaqada danta guud uu kaga qayb galo howlaha danta guud wakhti iyo xirfad iyo aqoon iyo dhaqaale iyo xoog iyo muruq uu kaga qayb galo inuu leeyahay ayaa loo baahan yahay oo anigu hawsha anigu aan aqaanan ku shaqaysto xirfadda ii ah taasaan ku khaatumaysanaya wax kalena samayn maayo ma noqonayso mararka qaarkood waxaa aragtaan ciidamada militariga marka dagaal loo sameeyey oo inay ciidamada dalka difaacaan loo sameeyey mararka qaarkood ba waxa weeyaan abaare iyo iyo dhibaatooyin duufaano iyo dhacay bay guraan yay yay maatida iyo qoysaska yay yay yay guraan oy u gurmadaan oo gurmad baa loo haystaa marka sidaa darteed waxaan meesha ka faa'iidayna waxaa weeyaan ilaahay in laga baqo way tahay cadowgaagana inaad u tabaabushaysato ood ka baqdood u gaashaamato iyadana way tahay waxaa kaloo iyadana muhiim ah in qof kasta uu danta guud wakhti iyo aqoon iyo dhaqaale uga qayb galo waa inuu leeyahy danta guud ee dal keligay uun dhakhtar baan ahaanaya dhakhtarnimadaasaan ku dhimanaya ma waa ina dhakhtarku marmar uu ka qayb galaa howlaha kale ummaddu ay leedahay waa inuu ka qayb galaa macallinka saas oo kale injineerka saas oo kale markaan isku soo duubay waxaan u baahannahay in markaa ay noqoto howl keliya inaan loo qumine howlo badan oo kala duwan uu qofku loo qumo oo faa'iidooyin badan uu lahaado qofka ayaa loo baahanya dhegaystayaal barnaamijkeeniina halkaa inoo joogo
cabduqaadir nuur xuseen maax iyo xubintii murtida maanta intaasaanu kaga gudubnay barnaamijka sahanka raadiyaha gabagabada iyo gunaanadka barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka hadduu alla idmo codkii qadiijo cabdulaahi daleys miraha waxaa iskale cusmaan aadan askari laxankana axmed naaji sacad waxaay ka mid tahay heesaha waddaniga kun iyo sagaal boqol koob iyo toddobaatankii ayaa loo qabtay keedka raadiyo muqdisho tan iyo kulan dambe hadduu alla idmo nabadgelyo